halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabiyu masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos waxaan weli ku jirnaa mawduuca koowaad oo ka hadlayey salaanta iyo mahadnaqidda markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay rasuul bawlos oo horu dhicii warqadda ku soo qaatay sidii lagu yaqaanayba nimco iyo nabad wuxuuna yidhi sida ku qoran aayadda saddexaad ee isla cutubka koowaad ee warqaddiisii koowaad ee reer korintos nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix haddaba mar waliba waxaad arkaysaa in nimcada iyo nabaddu ayaan kala hadhin haddaba kelimadda nimco oo giriig ahaan noqonaysa karis ayaa noqonaysa salaan marka la eego dunidii giriigta ahayd nabad ayaa iyana noqonaysa cibraani ahaan shaalom waana qaab laysku salaamayo oo ay isticmaalaan ahludiinkii jiray wakhtigii rasuul bawlos iyo wakhtiyadii ka horreeyeyba aniga iyo adiga waxaa laynagu badbaadiyey nimcada ilaah waana jacayl ficil ah taasu markii laynagu badbaadiyey nimcada ilaah dabeeto waxaan helaynaa nabadda ilaah oo niyadaheenna soo gelaysa haddaba aan ku weyddiiyo su'aal shakhsi ahaaneed miyaad dhegaystow ciise masiix u aqbashay sida badbaadiyahaaga miyaadse dembiyadaadii ciise masiix dushiisa ku dhaaftay haddii ay sidaas tahay waxaa niyaddaadu ay yeelanaysaa nabad waayo dembiyadaadii waxaa kuu qaaday sayid ciise masiix bawlos ayaa wuxuu leeyahay sidaan ku soo aragnay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad sida tan sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix markaana sidaad arkaysaanba nimcada iyo nabaddu waa laba eray oo wax ku ool ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan mar kasta ilaahay ayaan idinku mahadnaqaa nimcadii ilaah ee ciise masiix laydinku siiyey aawadeed marka uu leeyahay ciise masiix laydinku siiyey ayaa loola jeedaa ciise ka dhex hesheen waana qofnimada masiixii sare kacay waayo waa masiixa kan aynu barakooyinkaas oo dhan ka helnay waxaa laynagu barakadeeyey barakooyinka wanwanaagsan ee masiixa ku jira sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer efesos cutubka koowaad aayadda saddexaad halkaasina waa meel barako iyo ammaanu ay taallo haddaba marka uu leeyahay ciise ayaa kaasu uu noqonayaa magaciisa bini'aadannimo hase yeeshee masiixa ayaa cilmiyan noqonaya kii la subkay waana magaca rasmiga ah ee uu lahaa badbaadiyihii la ballanqaaday marka way ahmiyad ballaaran tahay inaan israacinno labada magac ee ah ciise masiix markaana bawlos ayaa inoo sheegaya inaannu ciise garanaynin markii uu ku socday garashada jidhka waxaa suuragal ah inuu ka mid ahaa dadkii goobjoogga ahaa markii la qodbayey laakiin waxba kama uusan garanaynin waayo wuxuu ku socon jiray ka fikirka jidhka hase yeeshee wuxuu markii ugu horraysay si toos ah ula kulmay kadib markii sayidku uu sare kacay oo bawlos wuxuu ugu yeeri jiray ciise masiix sayidkii ammaanta markaana haddii aad eegto warqadihii rasuul bawlos uu qorayey wuxuu ku bilaabayaa magaciisa masiixa oo wuxuu odhan jiray marka laysku daro masiixa ciise ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno haatan warqaddii koowaad ee rasuul bawlos ugu qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda shanaad ee baalka laba boqol laba iyo sagaashan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan maxaa yeelay wax walba hodon buu idinkaga dhigay ha ahaato hadal walba iyo aqoon walbaba haddaba warbixintan la mid ah ayaa waxay ku qoran tahay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka saddex boqol shan iyo konton ee axdiga cusub markaasoo uu lahaa oo erayga masiixa ha idinku jiro si badan xagga xikmadda oo dhan idinkoo wax isbaraya oo isku waaninaya zabuuro iyo heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa idinkoo ilaah ugu gabyaya nimcada qalbiyadiinna ku jirta haddaba marka sidaas la leeyahay ayaa waxaa loola jeedaa inaynaan heeso doon doonin kuweenna aan heesaha ku fiicnayn balse aynu hadalladii ilaah dadka la qaybsanno haddaba kiniisadaha qaar ayaa lagu heesaa heesihii zabuurluhu uu curiyey waxaa kaloo aan isleeyahay baibalka oo dhan ayaaba heese loo rogi karaa hase yeeshee waxaa jira kuwa aan ku wanaagsanayn heesaha midda ahmiyadda leh ayaa waxay tahay inaan niyadaheenna ku haysanno hadalka oo ah ciise masiix qudhiisa markaana loolama jeedo in aynu waxa ku qoran baibalka oo dhan xifdinno ee waxaa loola jeedaa in aynu masiixa niyadaheenna ku haysanno haddii aad masiixa niyaddaada ku haysato waxaa hubaal ah inaad masiixa addeecayso oo weliba isaga ayaad ka fakaraysaa waxaa markaasi masiixu uu ku jiraa maankaaga iyo niyaddaada ma ahan in aad xifdiso aayado adigoo iska dhigaya inaad masiixi tahay waxaa muhiimaddu ay tahay inaad qalbigaaga iyo niyaddaadaba ku haysato masiixa oo weliba aad addeecdo waanaad ku barakoobaysaa markii uu noqdo sayidka noloshaada ayaa waxaa hubaal ah inuu wax ka qaban doono dhibaatooyin badan oo noloshaada soo wajahaya waana taasi waxa bawlos uu kaga hadlayo warqaddan koowaad ee reer korintos haddaan horay idinku sii wadno oo aan haatan eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka koowaad aayadaha lix ilaa toddoba ayaa waxaa qoran sida tan sida laydinku adkeeyey maraggii masiixa loo furay si aan hadiyaddiinna idinka dhinmin intaad sugaysaan muujinta rabbigeenna ciise masiix halkan wuxuu diiradda saarayaa mid ka mid ah dhibaatooyinka kiniisaddii reer korintos haysatay waxaanay ahaayeen damaca jidhka waxay ka fakarayeen ama eeg-eegayeen hal hadiyad bawlos ayaa wuxuu iyaga ku yidhi markii ugu horraysay inay ka gaabiyaan hadiyadaha waxaa jira hadiyado badan oo bawlosna wuxuu doonayaa in hadiyadahaasi faraha badan laga dhex arko kiniisadda marka uu leeyahay intaad sugaysaan muujinta ayaa loola jeedaa inay ka fakaraan oo keliya masiixa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan kan haddana idinku adkayn doona ilaa dhammaadka inaad eed la'aataan maalinta rabbigeenna ciise masiix wuxuu haatan leeyahay inaad eed la'aataan laakiin odhan maayo qaldaad beri baa ka tihiin ama waad kala fogaateen inaad qalad samaysaan waxaan idiin sheegayaa in aan bini'aadmiga qalad laga waaynaynin noqon maysid mid eedla hase yeeshee waxaa halkan ku qoran inaad eed la'aataan maalinta rabbigeenna ciise masiix haddaba marka uu leeyahay maalinta rabbigeenna ciise masiix ayaan ka micno ahayn wakhtigan xaadirka ah laakiin waa maalinka uu imaan doono oo uu ka qaadi doono kiniisadda dunidan xaalka arrinkan ku saabsan ayuu bawlos kaga hadlayaa warqaddan koowaad ee reer korintos iminka waxaannu soo gaarnay aayaddii ugu dambaysay ee bawlos uu kaga hadlayay salaanta iyo mahadnaqidda ee horudhaca u ahayd warqaddan dheer ee uu u soo qoray dadkii reer korintos aayaddan si fudud baa loo qaadan karaa aniguse waxaan rumaysanahay inay tahay aayadda furaha u ah warqaddan koowaad ee reer korintos waxay adkaynaysaa in sayid ciise masiix uu yahay xalka dhibaatooyinka haysta kiniisadda reer korintos hadday noqon lahayd dhibaato shakhsi ahaaneed iyo haddii kaleba waa wax la yaab leh inaan aragno sida ay isku shabbahayaan farqiga u dhexeeya dhibaatooyinka kiniisaddii korintos iyo dhibaatooyinka ka jira kiniisadaha maanta xalkuna weli waa isla sidiisii oo wuxuu ka imaanayaa oo keliya ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka koowaad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qoran sida tan ilaah waa aamin kan xaggiisa laydinku yeedhay xidhiirka wiilkiisa ciise masiix ee rabbigeenna ah miyaa haddaba garanaysaa in ciise masiix lagu sheegay qaybtan salaanta ah iyadoo ficil ah waxaa dabcan looga hadlayaa si ficil uu ku jiro ciise masiix markii aad eegto aayad waliba ee ka mid ah sagaalkii aayadood ee aynu xalay iyo caawaba soo barannay waxaa markaasi caddaan ah in bawlos uu adkaynayo shakhsiyadda ciise masiix ee ah in masiixa keligiis uu yahay kan u sarraynaya nolosheenna haddaba waxaa la ballaariyey magacyadiisii oo waxaa halkan bawlos uu ku leeyahay kan xaggiisa laydinku yeedhay xidhiirka wiilkiisa ciise masiix waxaa markaasi halkan laynagu siinayaa afar maaddo oo ku saabsan waxyaabaha lagu garan karo masiixa markaana ma jiraan wax faham darre ah oo ka imaanaya xaalka wuxuu halkan inoogu sheegayaa laba warbixinnood oo ku saabsan waa tan koowaade in ilaah uu yahay aamin tan labaadina waxa weeye waxaa laynoogu yeedhay inaan wiilka wehel la ahaanno ama aan la midowno marka uu leeyahay ilaah waa aamin ayaa waxaa muuqanaya in dadku ayaan aamin ahayn weliba kuwa masiixiyiinta ah ayaan mar waliba la odhan karin waa daacad waxaase shakila'aan ah in ilaah mar waliba uu daacad yahay oo aaminna uu yahay marka uu leeyahay kan xaggiisa laydinku yeedhay ayaa taasu ay muujinaysaa baaqa laynoogu baaqayo ciise masiix inaan u nimaadno waxaa laynoogu yeedhay xidhiirka wiilkiisa ciise masiix ee rabbigeenna ah haddaba hadalka ahmiyadda lahaanaya waa kan isku xidhaya sayidka iyo dadka waana marka uu leeyahay xidhiirka wiilkiisa ereyga giriigga ah ee ku saabsan xidhiirka ayaa wuxuu noqonayaa ki'inoniya wuxuuna u taagan yahay micno kale waxaana si isdabajoog ah hadalkaasi u isticmaalayay rasuul bawlos sida daacadda ah ereyga wuxuu lahaan karaa macaani kala duwan waxaana uu ka micno yahay wehelnimada oo ah sida aynu maanta u garanayno waana midowga aynu la midoobayno ciise masiix waxaa markaasi taasoo ay ka micno tahay koror dhankayaga ka imaanaya haddaan waxa idinka akhrinno xigashada kitaabkii reer rooma cutubka shan iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad ayaa waxaa ku qoran isla eraygaas ka hadlaya wehelnimada markaasoo ay ka hadlayeen isku ururka masaakiinta kuwaasoo ka mid ah quduusiinta reer yeruusaalem waxaa kaloo u isticmaalay isla eraygan markii aad eegto warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka tobanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana uu kaga hadlayaa wehelnimada masiixiyiinta marka ay xasuusanayaan cashadii ugu dambaysay ee sayidka waxaana uu leeyahay sida ku qoran cutubka tobanaad aayadda lix iyo tobanaad koobka barakada leh ee aynu u ducayno miyaannu ahayn isla wadaagidda dhiigga masiixa kibistaynu jebinnaa miyaanay ahayn isla wadaagidda jidhka masiixa waxaana haatan eraygii uu noqonayaa isla wadaagidda ama wadawadaagidda waxaa kaloo ko'onooniya noqon karaysaa wehelnimo waana taas waxa uu aayaddan sagaalaad kaga hadlay markaasoo uu lahaa ilaah waa aamin kan xaggiisa laydinku yeedhay wiilkiisa ciise masiix ee rabbigeenna ah iminka shaki kuma jiro intaasu ay tahay waxyaabaha waaweyn ee sharafta leh ee layna siiyey inay ka mid tahay wehelnimada aynu masiixa la leennahay haddii aad masiixa ku jirto oo aad u timid oo aad aqbashay oo rumaysay inuu yahay badbaadiyahaaga dabeeto wehelnimo ayaad la leedahay isaga waa masiixa ah wuxuu doonayaa inuu ahaado wehelkeenna markaana taasi waxay ka dhigan tahay inaan isaga la leennahay xidhiir soke waxaa kaloo jira nuucyo badan oo kala duwan oo wehelnimo ah waxaa kaloo jira wehelnimo dadka ka dhexaysa oo ku saabsan xagga shaqada waxaan garanayaa laba nin oo iyagu xidhiir sokeeye lahaa oo dabeetana shir ka noqday mid baa masiixi noqday kii kalese ma uusan noqon masiixi waxaa markaasi dhex yiilay wehelnimadooda farxaddarro tii ugu weyneed markii midna masiixi uu noqday kii kalena uu ka hadhay masiixa waxaa ka dhexeeyey baayac mushtari aad u weyn oo aan la baabi'in karin markaana xidhiirkooda baayac mushtari wuxuu ahaa mid aan farxad lahayn inkastoo uu wakhti sii soconayo waxaa kaloo jira wehelnimada guurka waana mid soke waxaa jiro qidco ka mid ah baibalka oo ku qoran axdigii hore oo iga qoslinaysa waayo waxaan garanayaa markii ilaah uu qorayey qidcadan inuu maanka ku hayey ragga iyo dumarka wuxuu yidhi ma ahan in dameer iyo dibi laysku xidho marka beeraha la qodayo waxaa markaa aan had iyo goor arkaa dad aan isku qalmin oo laysku darayo sidaas ma ahan in la yeelo waayo guurku waa wehelnimo dhex maraysa dadka maxaa haddaba taasi loola jeedaa waxaa loola jeedaa in sayidka wehel lala ahaado oo kuwa isguursanaya ay wada aaminsan yihiin sayid ciise masiix haddii aynu wehelnimo xagga baayaca mushtarka ah gelayno oo aynu la shirkoobayno dadka qaarkii waa inaynu ciise masiix wada aaminsannahay qofka aynu la shirkoobayno marka qofka aynu shirkada la nahay waxba kala hari mayno waxaanan ula macaamiloonaynaa sida mid sokeeye ah oo aan innaba hunguri ka gelaynin waxa aan leeyahay waayo isagu wuxuu aaminsan yahay oo igula midaysan yahay masiixa marka shaki la kala qaadi maayo hunguri weyninna jiri mayso xumaanna la arki maayo isla sidaas oo kale waa in wixii aynu haysanno aynaan kala harin ilaah iyo howlihiisa ka socdo qurumaha wehelnimada guurka waa mid qaab kale ah waxaanay ka micno tahay inaan leennahay dan qaas ah oo inaga dhexaysa markaana xidhiirka aniga iyo masiixa inaga dhexeeyana waa la mid waayo masiixu dan buu inaga leeyahay oo dantiisu waxa weeye inuu ina badbaadiyo waayo dembiyadeennii baannu ku lunnay haddaba ilaah aniga oo dhan buu i leeyahay anna waxaan leeyahay khayraadkiisa faraha badan kaasoo aan ku noolaanayo waxaana ka mid ah neefta aan neefsanayno ee loo yaqaanno ogsijiinta waxaan jidhkaygii siiyey isaga marka wixii uu i siiyey waa inaanan ku xadgudbin anigoo ama sino samaynaya ama sigaar cabaya ama sakhrad la ildarnaanaya guntu xaajadu waxay noqonaysaa in masiixu uuna leeyahay innana aynu isaga leennahay xidhiirka jacaylka ah ee inaga dhexeeya ayaa ku dhisan adeeg caaqibo leh ilaah wuxuu taakuleeyaa dadka markay joogto dhanka itaaldarrada waxaan aniga u baahanahay tabantaabadiisa waxaanan rumaysanahay awooddiisa aayad ka mid ah qorniinka ayaa waxay qusaysaa xaalka ku saabsan awooddiisa iyo garaadkiisa taasoo aan rumaysanahay in si aan hagaagsaneen loo tarjuntay aayaddaasu waa aayadda sagaalaad ee cutubka saddex iyo lixdanaad ee kitaabkii ishaaciyaah waxaana qoran sida tan dhibaatadoodii oo dhan ayuu isna ku dhibtooday oo waxaa iyagii badbaadisay malaa'igta hortiisa joogta oo wuxuu iyagii ku soo furtay jaceylkiisii iyo raxmaddiisii oo isna uu soo xambaaray oo waayihii hore oo dhanna uu siday waxay u muuqataa in innaga itaaldarradeenna awgeed uu la ildarnaaday laakiin sidan bay u dhacaysaa oo waxaa la leeyahay dhibaatideenna oo dhaniba waxba uma geysan isaga taasaana macaanigu uu noqonayaa oo waxaa loola jeedaa markii anigu aan dhaco oo aan gaari waayo heerkii layga doonayey in isagu aannu kufaynin ama aannu ka gaabinaynin heerkiisii marar badan ayaan qasad wax u sameeyaa welibana sayidku inama gabo isagu mar waliba wuxuu gaarsiisan yahay heerkiisa sarreeya oo kama gaabiyo wuxuuna kabaa itaaldarradayda war maxay taasu wanaagsan tahay saaxiib wehelnimada ciise masiix ayaa waxay noqonaysaa xalka keliya ee dhibaatada noloshani ay leedahay aayadda sagaalaad ayuu haddaba bawlos ku soo gunaanaday salaantiisii uu ku bilaabayey warqadda waxaad mooddaa weli in uu ka hadlayo wehelnimada masiixa ilaa laga soo gaaro warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobanaad aayadda siddeed iyo kontonaad markaasoo uu leeyahay sidaa daraaddeed walaalahaygii aan jeclahayow noqda kuwo adag oo aan dhaqdhaqaaqayn oo had iyo goorba shuqulka rabbiga si aad ah u sameeya idinkoo og hawshiinnu inayan khasaare ahayn xagga rabbiga haddaan ku soo noqonno aayadda sagaalaad ee cutubka koowaad ayaan idiin sheegayaa inaan ku xidhnaan karo daacadnimada ilaah kan xaggiisa laydinku yeedhay xidhiirka wiilkiisa ciise masiix ee rabbigeenna ah haddaba wakhti dheer bay igu qaadatay sidii aan hagaag ugu darsi lahaa aayaddan bilxaqiiqa ma aanan baranin ilaa laga soo gaaro wakhti aad u dheer waana haatan oo aan gabow qarka u saaranahay waxaan markaasi gartay inaan dhibaatooyinka kala hor imaado isaga oo ah wehelkayga iyo inaan dhibaatooyinka maanta i haysta gaashaanka kaga dhigto isaga waxaan idin sheegayaa inaan masiixa ku kalsoonaan karno taasina waa xalka dhibaatida iyo qoomamada noloshan lagala kulmo walaalayaal maadaama intaas uu ku soo xirmayo horudhacii warqaddiisan koowaad ee reer korintos oo ahayd salaan iyo mahadnaqid ayaa warqaddan ay ka hadlaysaa xaaladdii ka taagnayd kiniisaddii reer korintos waxaana halkaasi ka jiray dhibaatooyin xaqiiqa ah sidaan arki doonno balse aynu ku bilowno maaddada ugu horraysa ee ah khilaafka iyo wadashaqaynta cutubka koowaad ee isla aayaddan tobanaad ayaa waxaa bawlos uu ku bilaabayaa qaab cusub oo ka duwan salaantii aynu ku soo aragnay aayadihii hore wuxuu haatan wax ka qabanayaa dhibaatooyinka aasaasiga ah ee ka jiray kiniisaddii reer korintos waa wax la yaab leh inaynu aragno in dhibaatooyinkoodu ay meel ka soo wada jeedaan hase yeeshee ma jiraan kiniisad aan dhibaato dhex oolin kuwo badanna waxaa lala simi karaa dhibaatooyin rumaystayaasha hor yiilay haatanna aynu eegno xaalka gundhigga u noqonaya masiixiyiinta ee lagu daweeyo khilaafka waana ciisihii la qodbay kan xalka noqonaya si aynu xaalkaasi wax kaga ogaanno ayaannu idiin sii wadaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu qoray dadkii reer korintos cutubka koowaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan walaalayaalow waxaan magaca rabbigeenna ciise idinkaga baryayaa inaad dhammaantiin isku wax ku wada hadashaan iyo inaydan kala qaybsamin laakiin inaad ku dhammaataan iskumaan iyo isku talo haddaba waxaad eegtaa inuu halkan inoogu sheegayo ciise masiix haddaba waxay warqaddanu adkaynaysaa sayidnimada ciise masiix waxaannu maqalnaa in dadku ay baryihii hore ka hadli jireen sayidnimada masiixa laakiin beryaha kani taasu way sii daciifaysaa oo lama arko markaasaa waxaa kiniisaddii ku batay khilaafkii iyo kala qaybsanaantii waxaanad mooddaa inaanay jirin wakhti looga hadlo sayidnimadiisa haddaba aan ku weyddiiye miyuu yahay sayidkaaga oo miyaad ka dhigatay sayidkaaga iyo gargaarahaaga waxaa rasuul bawlos uu ku leeyahay waxaan magaca ciise idinkaga baryayaa inaad isku wax ku wada hadashaan waxaa bawlos uu inagu waaninayaa inaan kiniisadda lagu arag nacayb xan cilaaq iyo iskala qaybqaybin waxaase hubaal ah in waxyaabahaasi oo dhan laga heli karo kiniisadaha qaar waxa uu leeyahay iyo inaydnaan kala qaybsamin laakiin inaad ku dhammaataan iskumaan iyo isku talo marka la leeyahay iskumaan maxaa loola jeedaa haddaba waxaa loola jeedaa dhegayste intaasu ay tahay maanka masiixa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka koowaad aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan walaalayaalow dadkii qalo ayaa iiga kiin warramaya in ilaaqi idin dhex taal
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin